ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa maanta furay bandhiga buugaagta ee magaalada muqdisho bandhigan oo ah midkii sideedaad ayaa waxaa kasoo qayb galay aqoon-yahano macalimiin arday iyo qoraayaal soomaaliyeed oo ka kala yimid gobollo kala duwan oo dalkeenna ka mid a ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa bogaadiyey qoraayaasha soomaaliyeed kaalintooda dowlad dhiska dalka iyo weliba kobcinta garaadka bulshada isaga oo sheegay muhiimadda akhriska iyo qoraalka u leeyaha dalka in ay tahay mid lama huraana mudane saalax ayaa sidoo kale tilmaamay in xukuumadda dan qaran ay iyadu ka go-an tahay ahmiyad siinta iyo dhiirigelinta akhriska iyo qoraalka isaga oo si weynna uga mahadceliyey mas-uuliyiinta soo qabanqaabiyey bandhiga buugaagta ee magaalada muqdisho
waxaan rabaa dhallinyarada halabuurkaa la timi inaan run ahaantii aada u bogaadiyo aqoonta waxaa la yidhaahdaa waa kayd aadamahoo dhami uu wada leeyahay oo ilaahay uu ku galladay haddii skandinavianka ama asia ama south america maanta aqoon uu ilaahay ku ilhamiyey dadka waa muhiim aqoontaa dhaxalka u wada ah aadamaha oo dhan inay dadka soomaaliyeed soo gaadho waxaa la eegaa dad dalkiisu ay waxna qoraan waxna akhriyaan oo inta la tababaro warshadaha ay ka shaqayn karaan ama ay maamulin karaan oo maarayn karaan laakiin haddii dadkii iyo duunyada aan waxba isdhaamin oo aqooniba aanay jirin cidina maalgashan mayso dadaalkaas xukuumaddu wuu calaamadsan yahay human capital development kobcinta karaanka dhallinyarada da-yarta soomaaliyeed oo aayaheenna ah dinacafinta kabacdi kharash badan baa la gelinaya waxbarashada keliya maaha caafimaadka waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado bulsho bed qabta ma noqon karno haddii hooyooyinka iyo aabbayaasha iyo waalidku iyo bulshada miyiga ku nooli aanay aqoon u lahayn ku filan caafimaad